waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaalada melbourne ee dalkan australia lagu qabtay xaflad lagu xuseeyey lixdan iyo afar guuradii ka soo wareegatay markii gobollada koofureed ee soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaysiga talyaaniga sidoo kalena ay isku biireen gobolladii waqooyi iyo kuwa koofureed sidaasna ay ku dhalatay dowlad soomaaliya leedahay oo xora xafladda oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mida jaaliyadda melbourne ayaa lagu qabtay xarunta elays oo ah xarunta ururka east african womens foundation waxaa sanadkan lagu marti qaaday oo dalka dibaddiisa ka yimid marwa cabdibashiir xaaji oo ah xildhibaanaad ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo yuusuf cabdi calisow oo ah agaasimaha qeybta isgaarsiinta siyaasadda iyo dimuqraadiyeynta gobolka banaadir xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka sakof xildhibaanad marwe xaaji oo xafladda khudbo ka jeedisay ayaa marka hore uga mahadcelisay soo qabanqaabiyayaashii xafladda martiqaadka iyo soo dhoweynta loo sameeyey waxaan kaloo aada ugu mahadnaqayaa qabqaabayaasha xafladda ururka somaali australian council of victoria waxaan khaasatan u mahadnaqayaa aamino libin ibraahim xasan axmed maxamuud iyo doctor xuseen xarakow iyo maxamed alqaadi oo fikraddan lahaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa akhyaartii wakhtiga dambe ee raboorka noogu timina soo dhoweysay dadaashay u dhabar adeegtay annagoo dilee badanna galay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanad marwa oo ka warbixisay xaaladda dalka ayaa si gaara uga hadashay amniga iyadoo sheegtay in amniga caasimadda uu soo hagaagay balse colaado beelo u dhexeeya ay dalka ka jiraan dhibaatada dalka haysatana aysan ahayn kuwa soomaalida oo keliya ay iyadu mas-uul ka tahay kala qaybsanaanta soomaalidana looga faa'iidaysto hadda intaanu nimi waxa weeyaan aad bay magaalada muqdisho u soo hagaagtay soomaaliya inteeda kale marmar xilliga guga garan maayo soomaalida wax isku taageen roob markuu do-o way isku kacaan biyaha iyo ceelasha iyo waxbay kala riixriixdaan reer baadiyuhu xilliga abaartana aad bay u degan yihiin isma dilaan marka xoogaa gubaa da-a gugu markuu do-ana dagaaladaasi waa la fishaa allaha kala qaboojiyo oo hadda wax la sheegayo gobolka mudug kasoo cusboonaaday ilaahay walaalaha kala qaboojiyo annaga gobolka banaadir aan ku nool nahay sidii hore aad baan u dhaannaa laakiin waxaa jirta in xoogaa amniga maxay hayto inaan halkaa ku yaro istaago innagu waxaan ku naalnaa geeska mushkiladda ay geesku leedahay wax weeye laba wadan oo etoobiya iyo kenya ayaanu bidix iyo midig nagu kala naalnaa ayagu ma haystaan waxaanu haysanno xeebta ugu dheera africa markaan la arkay inaanu dad nahay isku mashquulsan ayaa qolo waliba waxay damacday inay qayb goosato maadaama aynagu isrifayno oo isku mashquulsan nahay waad ogtihiin kenya waa laga soo dhigay weli ilaa hadda may accept gareen maxkamaddii i c j qoladan kale haddana etoobiya tir wynot anna markayga halkanay iyaguna markaa dhulboob baan maqli jirnay hadda annaga badboob baan ugu socda ilaahay ha noo sahlo agaasime yuusuf calasow ayaa sidoo kale ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey iyo sida dhallinta yaryar ay uga qayb qaadanayaan dabaaldega xorriyadda soomaaliya si wanaagsan oo wanaagsan oo walaaltinimo leh oo soomaalinimo leh oo dareen leh aana loo soo dhoweeyey si wanaagsan aana loo dejiyey ilaa haddana wanaagaasaan ku joognaa waan idinka mahad celinaynaa waxaan kaloon aada ugu farxay in sentarkaa la yidhi sentar soomaaliyeed waay oo meel soomaali ay leedaha waa la yidhi asagana aad farxad geliye sababto waa naqaanaa soomaalida markaa meelaha tagno xoogay ummadaha kale dhibaata inagala kulmaan laakiin markaa meelaha nin haysanno maradaan ku siibi karna xataa wax dhibaato ma laha annagaa iskale meesha marka idan aadun leeyahay waxaan kaloo aad u faraxsanahay dadka soo qabanqaabiyey oo ah gabdho leynra ah oo meesha jooga ayagana oo ayagana aad ii farxad geliyey inay gabdho leynra soo qabanqaabiyeen xafladda oo macnaha jiilkiiba jiil kale uu bedelay macnaha uu bedelay waxaa laga yaaba inay odayaal qabanqaabin lahayn laakiin dhallinyara soo qabanqaabaysa idan aad ii farxad gelisay waxaan dareemayaa isbeddelka inuu si wanaagsan u socday macnaha oo reer australia agaasime yuusuf oo laftiisuu qurbajoog soo noqday ayaa sheegay inuu dalka dib ugu noqday si uu ugu shaqeeyo isagoo tilmaamay in dhibaatooyinka dalka ka jira ay farxaddii dabaaldegga waxoogaa naaqus ka dhigtay waxaan u badan waxay waddan ku noolaado oo amtag waxay ahayd hilow aan u qabo inaan ku noolaado hilow waa taqaani sooma dalkaan u hiloobay labaatan sana ka maqnaay waxaan go'aan qaatay inaan ku noolaado meeshaas si aanan dalkayga layga sheekayn laakiin alxamdulilaahi hadda heer waxaan taagannahay waddanka aan u adeegayno oo mas-uuliyiinta aan ka mid nahay oo caasimadda mas-uuliyinteeda aan ku jirna aan- aan- aan ka mid nahay ku jirna marka caawa waa kowda luulyo waa habeen farxadeed waa habeen taariikh leh waxaa laga yaabaa taariikhdan maalinta habeenkii ay dhalinaysay odayaasheenii ama waasheen joogay markaas inay farxad kala dareemayeen annaga laakiin dareenkii maalintaas ay lahayn annaga nagama muuqdo micnaha saan is leeyahay micnaha dareen kale aan ku joognaa maanta Een, waa dhibaataysan nahay soomaalida waa meel kasta colaada ka socoto Een, dowladnimadii aaday iska liidataa Een, dadnimadana xitaa waxaan isdhihi karaa aaday u liidataa Een, meelo badanaa qaxooti ku nahay Een, habeenkii farxaddoodii iyo caawa isku mid maaha marka runta ka hadalno waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka xafladda khudbada ka jeediyey faarax cali shire oo hore wasiir uga soo noqday maamul goboleedka puntland wuxuuna sheegay in midaynta soomaaliya oo dhan ay gundhig u ahayd xorriyadoonka midnimaduna ay tahay midda keliya ee wax lagu noqon karo israel iyo intii ka horraysay halgankii ay soo mareen waxay u soo mareen waxa la yidhaahdo soomaali ma aha inta hadda xornimada haysatee waxay u soo mareen wax la yidhaahdo soomaali ummadda soomaaliyeed macnaheedna waxa weeye inta ku hadasha afka soomaaliga meel kastay joogto gumaysigii ina qaybsaday iyo afartii markii afrika la qaybsaday innaga waxaa laynoo qaybsaday shan qaybood Eh, shantii qaybood faransiis iyo talyaani iyo ingiriis baa kala qaatay etoobiya qayb lagu daray kenya qayb lagu daray labadii qaybood oo xorowday eh, lixdan- lixdankii oo eh, waqooyiga iyo koonfurta ahayd oo midoobay kowdii juulay ayaynu caawa u dabaaldegaynaa asbuucii xornimada weeyaa la yidhi mid ka mid ah oo kala xorowday oo waa jabuuti toddobiyo labaatankii juun toddobaatan iyo toddobadii ina kuma soo biirin oo maxay inoo ku soo biiri weyday kaale kuwii kale waa isku biireen waxaa inoo ku soo biiri weyday faransiis wuxuu yidhi xornimo siin maayo hadday soomaaliya ku biirayso xildhibaaneed marwe xaaji oo isku dayday sannadkii hore inay u tartanto guddoomiyaha baarlamaanka adduunka balse dowladda soomaaliya aysan eh, ku taageerin arrintaas ayaa sheegtay in arrintaasi la siyaasadeeyey ayna iyadu dhacdadaas wax ka baratay waxay sidoo kale xustay taageero ay ka heshay jaaliyadda dalkan australia iyo dowladda australiaba waxaanu noqonnay ilaa afar kun oo dumara sababtoo afrika oo dhan ayaa fursadda la siiyey waa kursi guguura mar aasiya mar maxaan ku raahdaa yurub mar north america markan markii afrikaanka oo dumaray ahayd ilaahay wuxuu gaa- gartay interviewyo badan inaa afartii ugu dambeeyey taasaa horta soomaaliya guul u ahayd inaa afar du- kun iyo xoogaa dumara ka soo dhex baxo taasaa horta guul ahayd oo aan rekordkaa galno sbiikarkiina aad buu ii taageeray aad buuna iila shaqeeyey australia waanu mahadsanyaha waayo jaaliyadda waxaan u mahadnaqayaa walaalkii xerakow oo warqadda iyo maxaan ku raahdaa walaalo badan oo iila shaqeeyey oo maxay haytay codsi u qoray sidaa daraaddeed codsigiinii ayuu guddoomay oo iila shaqeeyey ma noqon soomaalidu dad fikir badan male ma ahan markii la ogaaday inaan guulaysanayno taaka iigu soo dhowaatay ayaa whatever reason la siyaasadeeyey balaayo laysku shubay warqad aniga markaana maskaxda layga wareeriyey iscasilayaan koodhi nooca tanaasulaba miihi derbiga waa soo taabana ebertanka xiga waayo haddaan iscasili lahaa dhallinyarada iyo dadka ragga iyo gabdhaha soomaali ma tartameen waxaana la dhihi lahaa soomaalidu markay meesha yimaadaan bay iscasilaan inaan lumiyo oo aan waxba helin baa ka sharaf badan inaan iscasilo sababtoo ah idinka waa laydin yasi lahaa waxaa la odhan lahaa rekordkooda marka waxaan ka ilaalinayay bad record oo somaali person waxba ma qofkaas wuu iscasili doona in joogna loo arko ayaan diidayay alxamdu lilaah waxa weye canada ii yeedhay australia ii yeedhay situationku waa kugu xun yahay soomaaliya way hadashay maxay tiri cadba ma rabno gabadhayadina waa la noqonay arrinkaa mala qabtaa lama qabo waxaa li adiga marwo sanduuqu kuma qornaa sanduuqu waxaa ku qoran soomaaliya soomaaliyana waa diida cidna ma siinayno no problem qofkii isiin kara wuu isiin karaa qofkaan isiin karin dowladda ay siinayna macno male koob iyo toban dowladood baa ina siiyey codka markaa allahma hadiis khibrad baan ka soo qaaday adadeeg baan ka soo qaaday iyo inaan halganka sii wado biidni illaah waxay sidoo kale xildhibaaneed marwe ka hadashay caqabadaha haweenka soomaaliyeed ka haysta dhanka siyaasadda doorka haweenka siyaasadda soomaaliya waa door adag siday sheegayso xildhibaanad xaliimo runtii waxaan ka baqayaa nimanka soomaaliya inay isheena ku dhacdo reerkii la dhaho idinkaa gabadha qaadanaya kuwa dibadda jooga diyaasbarada ugu daran naag inaga ilaaliya naag ma rabno balaayaa naag hada- naagba iska ahow haddana yaa qaba iyo ciyaal u dhashay waxaan dhahay maxaa baddaa geliya annaga hadda raggeenna ma dhahno yuu qabaa yaa ciyaal u dhalay agaasime yuusuf ayaa ka hadlay horumarka iyo caqabadaha haysta gobolka banaadir oo muddo uu ka soo shaqaynayay hadda tobankan sana aan ka shaqaynaya magaalada caasimadda ah horumar badanay samaysay oo aad muhiim u ah markaa u fiirsid marka caasimadda waxaana saaran culays aad u xoog weynana saaran sababta waxaa waaye waa caasimadda soomaaliyeed waayo soomaaliya dhan degan isla markaas dowladda ku dhex shaqayso gobolkiinu ku shaqeeyaa marka qaladaadka arkaysaan iyo iyo dabacsanaanta meelo badanay kala imaanayaan marka dhinac u fiirsid annaga hadda caasimaddan ka hadlay maamulka annaga ah amniga inta badan annaga nama quseeyo oo dowladda gacanta ku hayso annaga waxaan ka shaqaynaa keliya dib u dhiska iyo iyo iyo howlaha minishiibiyada iyo arrimaha bulshada ciidan laftirkeeda howlaha minishiibiyada waxaa malaysa xoog culays inuu ka jiro bulcadaha iyo iyo maaragtay iyo waxyaalaha hadda magaalada ku aragteen marka bulcada yararkooda xitaa inta yartaa noo qodan oo aragteenoo ilaa ceelgaabtii waa laga yaabda xamarta inay jiraan meelo yaraa noo qodan bulcadaha ee biyaha maraan meelahaas ay maraan xitaa biyaha dee nadiif ku mari lahay waxba okay aleed laba laba shayb caqabaday ku yihiin ciiddii oo soo oo xaafadaha ka imaanaysa ku dhib iyo soomaalida magaalada deganeed oo qashinku sadaraayaan bulcadirteeda noo jirta marka qashinkii ciiddaa gelaayaan waaba duugmaysaaba faarax cali shire ayaa kula dardaarmay dadweynaha soomaaliyeed inay ilaashadaan afkooda hooyo maadaama ahaanshaha soomaalinimada uu afku gundhig u yahay waxaan rabaa hal wax oo dardaarana inaan caawa xafladdan ka idhaahdo horena rag kale aan ugu sheegay haddaan rabno inaan xafladdan sii qabanno soomaaliya dadka halkan joogaa waxay wax kaga qaban karaan oo keliya inay iyagu midoowaan waxna qabsadaan calooshoodana hagaajaan qalbiga mayrtaan carruurtoodana ku hayaan dhaqanka iyo- iyo iyo waxa iyagu leeyihiin iyo faalowga iyo dhaqanka ay leeyihiin sidee ugu haynaynaa waaye sidee ugu haynaynaa waay waxaa jirtay maraan new zealand joogay eh, nin baa saan oo kale shir annagoo xafladdan oo kale qabannay buu wuxuu yidhi waddankan waa timaadeen dhaqan iyo waxaad lahaydeen wax gooniya diin iyo waa lahaydeen maxaad ilaashanaysaan oo aad rabtaan inaad ku ahaataan soomaali oo aad rabtaan inuu yar idinka dhumin annagu waxa weeyaan xarfaan baan iska dhigno waxaan nihi diintayaga dharkayaga kaljarkayaga balaa balaa waxaasaan u dhuray wuxuu yidhi maya maya maya ma jirto yidhi waxaas hal wax haddaa weydaan dadkaana ka mid tihiin oo muxuu yahay waa luuqadiin afka aa ku hadashaan haddaa weydaan dadkaanaa ka mid tihiin buu yidhi waxaad leediin oo kale ma jirto waa kuwan xubno kale oo ka tirsan jaaliyadda oo xafladda khudbada ka soo jeediyey bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa weeyaan cabdulaahi aadan ibraahim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa oo ah lixdan iyo afar guurihii een, dhalashadii iyo calanka soomaaliyeed iyo xornimada soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu qiiroonayaa in aan wax ka niraahdo caawa oo kaleeto aan soo xasuusanno dadka u dhintay xornimada dadka u dhintay mataqaanaa maanta calanka aan hoos joogno dadkii soomaaliyeed ee mataqaanaa dhibaato ka soo gaadhay iyagoo calanka difaacaya in taariikhdooda la barto in mataqaanaa historigii iyo waxyaalihii ka dambeeyey oo dhan la barto in maanta aan ku faraxsannahay sida ay dadkaa u soo baaba'een ee u dhinteen calanka daraaddiis in annagana meesha ka sii wadno in aan luqadda soomaaliga xoojinno inaan dhaqanka xoojinno inaan diinta xoojinno inaan soomaalinimada xoojinno ayaan aad ugu faraxsanahay waa garta qise aad ka sheekaysaa jirto sarkaal dagaalka lagu qabtay dagaalada etoobiya aad iyo aad waxaa jira nin sarkaal ah oo hadda ka hor ku dhintay dagaalkii goday ee 77kii dagaalkii ku dhintay oo sarkaalkaas muddo toban sano ah ku xirnaa meel god ah oo etoobiya dhexdeeda ah soomaalidu waxay u yaqaan alambakha alambakha waxa weeyaan waa xabsi oo underground ah oo god ku yaalla xabsigaas toban sano ninka ku jiray ayaa nin soomaaliya ah oo isna la soo xiray ugu tegay meesha ninkii oo weli u ducaynaya calanka haddii aanan soo noqon calankaa nuurow ilaahu ku nabadgeli marka ee ninkaas tobanka sana xabsi ku jiray ee dhibkaa maray ee ku dhibaataysan meeshaas weliba wuxuu maskaxda ku hayey haddii aanan soo noqon ilaa nin dagaal tegey buu ahaa haddii aanan soo noqonin oonan waddankii ku soo noqonin calankaa ilaahu ku nabad yeel ninkaas underground ku jiray wuxuu gartay in maanta annaga oo nabad qabno caafimaad qabno aan garan weyno waxaa weeyaan waa xil- xil- xil- xilkii oo dowladnimada xilkii soomaalinimada xilkii nasabnimada ayaan gabnay ma garatay oo waxaan noqonaynaa dad gunah gun waxaa la yidhaahdaa sidiisaba nin ku hoos nool dad kaleeto oo xor ah ku nool ku hoos nool marka inaan hadda annagoo xor ah xornimadaas loo soo dhintay inaan aan gudnimo u noqonno maanta oon u kala dhuumanno cadowgaannaga cadowgaannaga koowaad oo ah dalalka nagu hareeraysan inaan u kala dhuumanno oo wax laga naxo waayo maanta aad looga naxo marka aad iyo aad dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ku waaninayaa in taariikhdooda ay bartaan taariikhda halyeeyadooda ay bartaan kun sano laba kunoo sano maxaa soo taagay afkan soomaaliga maxaa soo taagay dadkan deggan geeska afrika maxaa soo taagay intaasoo quwadood oo ka xoog badan ayay la dagaalameen bortuqiisay la dagaalameen amxaaray la dagaalameen ingiriis bay la dagaalameen talyaani bay la dagaalameen carab bay la dagaalameen cid ayna la dagaalamin male in maantana lagu gumaysto waxyaalo kale oo annaga dhexdannada laga shaqeeyo waa laga fiican yahay war hooy soomaaliyey war hooy soomaaliyey maantay taagan tahay maanta ha loo heeliyo waa xaliimo sheekh maxamuud xaliimo kaaraan maanta halkan waxaan ugu dabaaldegaynay een, muxuu ahaa kowdii luulyo oo ah maalintiisi lixdan iyo afar guuradii een, qarannimada soomaaliya ama xornimadii soomaaliya waxa kaleeto oo munaasabadda labaad ay ahayd soo dhowayntii marwo cabdi een, iyo een, walaalkeen een, ee, yuusuf cali soo dhowayntoodii marka barnaamij heer sara baa ka dhacay barnaamij soomaaliya oo dhan ku wada dhan tahay buu ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsan nuxurkii khudbaddaadu muxuu ahaa marka
nuxurka khudbaddaydu wuxuu ahaa in ummadda soomaaliyeed taariikhda waxa dhacaaya ay qormayaan waxaa qormaaya qof walba s- khayr iyo shar wuxuu geysto waa ay qormahayaan waxa kaleeto oo qormahaya wanaagga dadka sameeya way qormayaan khaladka iyo xumaanta qofkii lagu arkana way qormaysaa midda ugu muhiimsanuna waxaa weeye oo khudbaddayda aan ahmiyadda u siiyey in dhibaatada soomaaliya ka taagan waxyaabaha ugu waaweyn oo saldhiga u ah ay tahay dhibaatada dumarka haysta dumarka oo ah lafdhabartii soomaaliya kuwa carruurta dhalaaya kuwa muxuu ahaa waalidiinta iyo iyo iyo iyo waayeelka haya kuwa een, muxuu ahaa afar iyo labaatanka saac u taagan inay carruurtooda quudiyaan meel kasta dalka iyo dibaddaba ha joogeen laakiin dhibaatada haysato soomaaliya ka haysata mid loo dulqaadan karo ma aha taas haddaan la baabi'inna dhibka soomaaliya haystaa waa adag tahay say uga baxda waxaad mooddaa markaad khudbaynaysay inaad si u qiiraysnayd maxaa qiiradaas dhaliyey maxaadse isleedahay soomaaliya lixdan iyo afar sano kadib markii xorriyadda la qaatay way ku sugan tahay hadda soomaaliya sida ay ku sugan tahay ma ahayn wax taariikhda een, ay noo sameeyeen awoowayaasheeya inaan annagu carruurtayad u samaynay ahayd laakiin waxaan u malaynayaa inaysan qormaynin taariikh wanaagsan sidii awoowayaasha midday noo qoreen oo kaleeto ah sidaas awgeed waxaan soomaaliya uga digayaa taariikhda aad qoraysaan inay tahay taariikhda fyuujarka carruurteenna sidaas awgeedna in laga fiirsado waxa qiirada igeliyey waxay ahayd soomaaliya dhibaatada haysato ugu weyn waxa weeye taariikhdooda dib uma raacaan mana akhriyaan historigooda dib uma raacaan dhibaatada cadaawaha ma oga dib baa buugaagta uma akhriyaanin saas awgeed in dib loo akhriyo buugaagta iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed si looga digtoonaado jallaafooyinka cadowga iyo iyo dadka boobka dalka raba ugu dambaynta dad badan baa meesha ka khudbeeyey barnaamijyo badan baa la soo bandhigay maxaa kaaga baxay maxaa kuugu xiisa badnaa waxaa runtii iigu xiiso badnayd in qof walba uu intii hadashay ay ku baraarugsan tahay soomaaliya inay dhib weyn ku jirto waxa keliya uga bixi kartana ay tahay midnimo taasaana ahmiyadda ugu weyn oo ay tahay Eh, magacaygu waa eh, axmed naasir khaliif Een, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo xaafladda eh, sanad guurada lixdan iyo afraad ee xornimadii soomaaliya taasoo fursad qaali ahayd ee kana dhacday magaalada melbourne Een, xornimada soomaaliya eh, waxaa loo soo maray dhibaato badan halgan adag Een, kumanyaal baa u dhintay kumanyaal baa ah, uu dhaawacmay kumanyaal baa u barakacay Een, awowyadeen dhaxalkii ay nooga tageen in aan annaguna jiilkeenna uga tagnaan rabnaa laakiin maanta waan leecsannahay waan si soo kici doonnaa Een, soomaali oo dhan bay awowyadeen ay u halgamayeen waxayna bareen in ay soomaali kuwa maqan iyo kuwa inta xorowday intuba ay hal mid ahaayeen qofka soomaaligaana xuquuqdiisu ay siman tahay meel kasta uu joogo dadka soomaaliyeed iyo dadkeenni xornimada noo dhaliyey way inagama midnama roomaayeen Een, daraawiish s w l axmed guray xaawo taako dhagax tuur ma dadkii soo halgamay Ee, allah u naxariisto Een, wixii ay nooga tageen dadiyow inaynaan khasaarinin in aynu uga tagna innaguna jiilka inaga dambeeya ee, uga tagna dhallinyaradeenna iyo carruurteenna ee, maanta sidaynu nahay haddaynu ku sii soconno haddee waxay noqonaysaa waxaan maaragtay waxaynu ka tagna ma ayno laakiin waxaynu rabnaa inaynu sidan aynu wax ka bedello ee, qaybsanaantan iyo gobolaysigan iyo intaa aynu wax ka bedello madaxda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaannu kula talinaynaa oonu ka codsanaynaa war siduu dadkeennii hore soo ahaan jiray baannu idinka doonaynaa dad soomaalinimada u danqanaya dad qabiil ku dhibayo dad aan qabiilka iyo danaysiga aan ka hormarinaya danta qaranka danta qaranka iyo dadka danta soomaaliyeed dad ka hormarinayaan u baahannahay waxaan u baahannahay dad midnimada ee ay danqayso oo midnimada doonaya ee gobolka ay kaga horrayso inuu ka hadlaa qar- qarannimada Een, maalin dhoweed hadda habeenka dhoweed waxaa aad noo tixgeliyey ii qiirogeliyey ee, g- suugaamadii iyo gabayadii ee, ay lahaayeen Een, hadda hal eray haddii aan soo qaado Ee, daraawiishtii ma- maalinkii xornimada abwaan qaasim oo ku dhashay sida la- taariikhdu sheegayso ee, baadiyaha hargeysa ayaa maalinkii kowdii looliyo yaa wuxuu ka tiriyey tix aad iyo aad qaali oo ah isagoo u rajeeyey een, shuhadadii xornimada u shahiiday oo uu hormuudka u yahay ee, sayid maxamed cabdilla xasan iyo daraawiishtii kale iyo s w l qabriga iyo godka in ilaahay uu ugu- loogu geeyo fariin farxadda iyo damaashaadka ay ku jiraan Ee, allahayow darwiishkii yaa fariin dabacsan gaadhsiiya allow yaa dabaaldeg iyo farax kala dul eedaama allow yaa dadkaagii yidhaah dowladnimo qaaday haddaa wado ee, ha- haddaa wado farxadda maanta macnaha lagu jire Een, allow yaa af lama daaliye daacad ugu sheega qabriga ku gaadhsiiye marka arrimahaasoo kale ayay ahaayeen dadkeennii dad midaysan waqooyi koonfur galbeed een, ee, muxuu ahaa wax- dalka ay etoobiya hadda haysato n f d intaa midna looma qaybsanayn soomaali hal mid bay ahayd halkii mid baa laga doonayaa dadka madaxda soomaaliyeedna taasaan ka codsanaynaa
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali